وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد muxaadaradan waxay ku saabsan tahay mawduuc cunwaankiisu uu yahay almadrasa alcumariya taariikhu almadrasati alcumariyati wa siiratu muasisiha abi cumar almaqdisi mawduucaas ayuu ku saabsan yahay darsigeena maanta ama muxaadaradeenu madrasadaas waxaa la yidhaha almadrasa alcumariya waxay ku taalaa jabal kaasiyuun jabalkaas oo dimisha ku yaala dhinaciisa qorax dhac waxaa ag mara webi la yidhaahdo nahru yaziid axadu furuuci nahri barada sabca oo ka mid a qeyb nahri barada la yidhaahdo qeyb ka mid ah ah madrasadaas waxaa la yidhaahdaa almadrasa alcumariya waxaa kaloo la yidhaahdaa almadrasa ashaykha waxaa kaloo la yidhaahdaa almadrasa ashaykhiya madrasadaas marka iyo imaamkii aasaasay ayay muxaadaradu ku saabsan tahay haddii ay noo suuro gasho marka inaan ku dhammayno muxaadaradaas galabta darsigiisa alxamdulilah haddii kalena berri galab ayaan isugu soo noqon doonaa wixii ka dhimanaada oon dhammaystiri doonaa taariikhda hijiriga markii uu ahaa shan boqol iyo kontonkii waxaa dhulka shaam khaasatan bilaad beyt ilmaqdis ay gacanta u gashay isticmaar firanj la yidhaahdo ama alisticmaar alfaransi magaalada beytulmaqdis iyo magaalooyinka kale oo filistiin isticmaarkaas ayay gacanta u gashay isticmaar marka aada iyo aada u liita ayuu ahaa dadka muslimiinta ahuna ay dhibaato badan kala kulmeen nin waxaa markaa haystay faransiis ah oo barazan la yidhaahdo lacanahullah ninkaa wuxuu xukumay magaalooyin badan oo magaalooyinka falastiin ka mid ah oo ay ka mid tahay jamaaciil magaalo la yidhaahdo ninkaas marka magaalooyinkaas uu haystay magaalooyinka kalena kuwo kale oo mustacmiriin ah ayaa haystay isagu marka gaalada wuxuu ahaa ninka ugu dhib badan oo ugu sharta badan oo isticmaarkiisu uu cadaabay dadka muslimiinta ah oo meeshaas deganaa ninkaas wuxuu dadka ka qaadi jiray muslimiinta ah jizyadii ay mafruudka aheyd dadka muslimiinta ahu inay gaalada ka qaadaan dadkana wuu adeegsan jiray wuu ku shaqaysan jiray si waxshinimo ah oo bini aadanimada ka baxsan ayuu ugu shaqaysan jiray intuu dadka lugaha ka googooyo ayuu dhihi jiray beeraha iyo tabca marka idinka oo waxa weeyaan aan iga carari karin ama aan igama faka karinin beerahana way u qodi jireen lacag jizyana wuu ka qaadi jiray qof kastaba madaxiisa waktigaas marka waxaa jiray nin imaam ah min aimati lmuslimiin oo la yiraahdo magaciisa axmed ibn moxamed ibnu qudaama ninkaas ayaan kasoo bilaabeynaa marka madrasadan taariikhdeeda ninkaasu waxa weeyaan madrasada aan ka sheekeynayno ninka dhisay aabihii weeyaan magaaladaas jamaaciil la yidhaaha ayuu ninkaasi ku dhashay markay hijradu ahayd afar boqol iyo sagaashan iyo kowgii marka magaaladii uu ku dhashay wuu kasoo tegey caro badan buu maray cilmi dalabkiis ayuu u safray wadamo badan ayuu cilmiga dalabkiisa u tegey markii uu cilmi badan soo xambaaray ayuu magaaladii kusoo noqday jamaaciil markaas buu wuxuu isku mashquuliyey dadka inuu wax baro oo uu wacdiyo oo uu qur-aanka baro oo sunnada baro maalmaha jimcooyinkana khudbooyin fiican ayuu u akri jiray dadkuna aada bay uga faa'iideysteen aad bay uwasoo qayb geli jireen duruustiisa iyo muxaadaraadkiisa iyo khudabtiisa markaas baa waxaa lagu yidhi ninkii barazan lacanahu llah ninkan sheekha ah dadka kuu shaqeeya oo beeraha ku qoda ayuu mashquulinayaa oo waxa uu sheegahayo iyo duruustiisa ayuu ku mashquulinayaa marka waxaa dhici karta marka intaajkii ay kusoo saarahayeen iyo hawsha ay ku qabanayeen in ay wax iska dhimaan markaas buu amar ku bixiyey in la dilo ninkii markaas axmed ibn maxamed ibn qudaame raximahullahu arrintii buu maqlay waxaa soo gaarsiiyey nin ka mid ah shaqaalihii barazan markaas buu ninkii wuxuu kula taliyey inuu magaaladan jamaaciil isaga cararo oo dhul kaleeto uu u cararo magaaladiisii buu markaas kasoo hijrooday dimashik buu soo aaday masaajid masaajida dimashq ka mid ah oo la yidhaahdo masjid abi saalix ayuu soo degay oo maaragtay xaafadaha dhinaca bari ee dimashq ku yaalay meeshaas buu marka muddo joogay markaas buu kadib markii meesha uu degay ayuu warqad u diray dadkii uu meesha uga soo tegey dad badan oo usradiisa ah ayuu meesha uga soo tegey marka dadkiibuu warqado u diray markaas buu wuxuu amray in la isaga soo tago meesha ninka mustacmirka ah oo faransaha uu ka shaqeeyo ama uu isticmaarsado oo ah dhulkii khayrka badnaa ee sham iyo baytulmaqdis gaararkiisa marka waxaa soo hijrooday oo isagii soo raad raacay wiilkiisa la yidhaahdo abu cumar almaqdisi oo madrasada aan ka sheekay doono aasaasay waxaa soo raacay cabdulghani almaqdisi ninka la yidhaahdo oo kitaabka aan akhrisano cumdaha cumdatul axkaam iska leh aabihiis oo cabdulwaaxid ibn cali la yidhaahdo ayaa soo raacay iyo dad badan oo xawaashidiisii ka mid ah dad ay qaraaba yihiin iyo dad ay maaragtay xidid yihiin oo ah usrooyin ahludiin ah oo ahlulcilmi ah warqad buu u qoray marka abuu cumar markuu ka dalbahayay inay soo hijroodaan oo isaga soo tagaan meesha ay gaaladu ka taliso marka warqadii waxyaalaha uu ku qoray waxaa ka mid ah wuxuu ku yidhi ma aqulu lakum ila kama qala ibrahimu calayhi asalaam faman tabicanii fainahu minii waman casaanii fainaka gafuuru raxiim wuxuu ku yidhaahday waa inaad soo hijrootiin hijradii marka warqadii uu ku amrhayay ayuu aayaddaas ugu qoro wuxuu yidhi qofkii soo raacaa aniga ayuu iga mid yahay qofkii icaasiyana rabbiyo waxaa tahay maaragtay rabbi dembi dhaaf badan oo raxmad badan marka dadkii marka warqadda uu u qoray way soo hijroodeen way soo baxeen waxay usoo hijroodeen sham amase dimashq dabcan markii ay soo hijroodeen waddadii dhibaatooyin badan bay kula kulmeen waxay kula kulmeen xaalooyin hadda u eg yacni xaalooyinka maanta jira xaalaad u eg bay la kulmeen oo dad mooryaan ah ama lusuus ama qutaacu turuq ah ayaa dhexda u galay oo dhibaatooyin badan gaarsiiyey si marka iyagoo dhibaato badan ay ku dhacday oo dhaqaalo badan laga furtay ayay soo gaareen dimashq waxay u imaadeen ninkii ka soo horreeyey oo ahaa axmed ibnu maxamed ibnu qudaama waxay la degeen masaajidkii uu ku degay ninkii ka horreeyey iyaga oo u yeeray masjid abi saalix masaajidkaas bay ku degeen masaajidkana wuxuu ahaa masaajida berigaas yani madaahibta baa kala haysatay madhab waxaan leeyahay masjid xanaabiladu ay leedahay yuu ahaa nin abu saalix alxambali la yidhaahdo ayaa dhisay awqaaf buu u sameeyey kadibna oo isaga tegey masaajidkaas marka waxaa gacanta ku hayay beytulxambali beyt la yidhaahdo yacni usr xanaabilo ah ayaa masaajidka gacanta ku haysay awqaaftiisana madax ka aheyd masaajidka marka waxa uu ku oolaa xaafad marka xoogaa jawgeedu uuna wanaagsanayn oo kanaaco badan masaajidkii bay ku jiradeen dabcan waa dad muhaajiriin ah oon dhaqaalo haysan oon guryo dhiso karinin oo nafaqo maaragtay wax ay ku iibsadaan wanaagsan aan haysan masaajidkii marka bay dhex deganaayeen dad badan baa ka dhintay usradii siddeed iyo labaatan qof dad gaarahaya ayaa masaajidkii uga dhintay markii marka dadkii ay maqleen usro wanaagsan oo ahludiin ah oo baytulmaqdis magaalooyinkiisa kasoo hijrootay iyaa meesha meeshaan dad badan uga dhintay ayaa nin wanaagsan oo saalix oo muxsin ah ayaa wuxuu ka yimaaday magaalo kamida magaalooyinka u dhodhow dimashq oo la yidhaha daariya markaasubu wuxuu ka dalba usradii ciyaalka yaryarka oo aan xamili karinin markaa in ay masaajidka seexdaan in uu isagu kaxeeyo oo u wado ilaa meel fiican ay ka helaan marka ciyaalkii uu kaxeeyey marka waxaa ka mid ahaa almuwafaq ibnu qudaama iyo maaragtay ciyaal badan ayuu kaxeeyey magaaladii daariya ayuu geeyey isaga ayaa hay jiray markii ay masaajidka ka guureen dadkii muhaajiriinta ahaa kadib buu markaas ciyaalkii u keenay usoo celiyey masaajidkaabay joogahayeen marka dhibaato badan bay kala kulmeen masaajidka joogitaankiisa dad badanna wuu uga dhintay magaalada laakiin nasiib wanaag waxaa markaa xukumay nin aada iyo aada u wanaagsan oo u khayr badan oo melik ah ninka waxaa la dhihi jiray waa ninka aa garanaysiin nuuruddiin maxamuud ibni zanki ibn aaq sunqur aturki asaljuuqi almulaqab bilmelik ashahiid ninkaasaa dimashaq xukumay markaas ninkaas wuxuu ahaa boqor wanaagsan aada iyo aada u wanaagsan oo usuushiisu ay turki tahay oo isagu boqor ahaa aabihiisna uu boqor ahaa awowgiisna uu boqor ahaa laakiin aabihii iyo awowgiis ahlu sunno mayna ahayn oo dad raafido ayay ahaayeen magaalooyin kale ayay boqorro ka ahayeen laakiin isagu dimashaq buu yimaaday dimashaq buu la wareegay dadkii ahalka u ahaa magaalada oo deganaay ayuu ixsaan u sameeyey masaajid badan buu u dhisay madaaris badan buu u dhisay meelo dadka fuqarada ay degaan buu u sameeyey sunnadii buu magaalada dimashik ku fidiyey bidcadiina uu ku baabi'iyey waxay ku tilmaameen dadkan taariikhdiisa ka sheekeeyaa inuu ahaa melik cafiifu albatni waalfarji ah yacni nin maaragtay calooshiisa ay cafiif tahay farjigiisuna uu cafiif yahay oo dadka muslimiinta xoolahooda aan calooshiisa ka buuxin si xaqdarro ah oo dadka muslimiinta ay ka nabad galaan haweenkooda ayuu ahaa waxay dhaheen ninkaa boqor wanaagsan buu ahaa oo weliba maaragtay afkiisana uu xifdisan yahay lam tusmac minhu kelimatu fuxshin fii kadabin walaa ridaa bay dhaheen hadal xun lagama maqalinin afkiisa isagoo caraysan ima isagoo raadi ah miday ku tahay waxay dhaheen lam yakun fii muluuki alislaami bacda cumar bin cabdilcaziiz mithluhu muslimiinta boqorradooda markii laga soo bilaabo cumar bin cabdilcaziiz wixii ka dambeeyey wax isaga la mid ahu ma ayna jirinin bay dhaheen xagga cadliga iyo salaaxa iyo wanaagga iyo sunnada fidinteeda nin baa ku ammaanay marka abyaad abyadaas waxaa ka mid ahayd wuxuu yidhaahday jamaca ashajaacata waalkhushuuca ladayhi maa axsana almixraaba fi lmixraabi ninkaa wuxuu kulmiyey buu yidhaahday geesinimo iyo cabsi ilaahay maxaa wanaag badiyey almixraaba fi lmixraabi mixraabka hore waxa weeyaan ninka dagaalka aada ugu wanaagsan marka ninka dagaalka ku wanaagsan haddii uu ku darsto inuu masaajida dhex joogo oo maxaariibtooda uu ku cibaadeysto hadde maaha waxa weeyaan arrintaas marka arrin ka wanaag badan uma jirto waa nin aada iyo aada marka u wanaagsan oo dagaalka iyo jihaadkana ku wanaagsan daacada rabbina ku wanaagsan oo masaajidda ka muuqda maxaariibta masaajidana lagu yaqaano jamaca ashajaacata waalkhushuuca ladayhi maa axsana almixraaba fi lmixraabi ninkaas ayaa marka magaalada haystay oo ka ahaa melik waxaa kaloo markaa nasiib wanaag jiray nin qaadi ah amase taa qaadi ka weyn oo qaadi lqudaat ah qaadi lqudaatna berigaas waxa uu matalahayay meesha maanta uu ka mathalo wasiiru lcadl ninkaa nin qaadi ah oo aada iyo aada u khayr badan oo aqoon badan oo maaragtay qaadinimadiisana aada iyo aada loogu diirsada ayuu ahaa waxaa la dhihi jiray alqaadi sharafuddiin abu sacdin cabdullaahi ibnu moxamed ibnu hibatullahi ibnu abi casruun nin waxa weeyaan marka faqiih shaafici ah oo mu-alafaad badan leh fi lfiqhi shaafici nin aada iyo aada u khayr badan buu isaguna ahaa ninkaas baa wuxuu u ahaa qaadi lqudaat ninkaas haddii aan ka soo qaadano gabayadiisa laba beyd oo ka mid ah waxay ahaayeen sidan soo socota waamilu an axyaa wa fii kulli saacatin tamuru biya almawta tuhazu nucuushuha wahal ana ilaa mithluhum gayra ana lii baqaayaa layaalin fi zamaani aciishuha nin aakhiradu ay hortiisa ka muuqato ayuu ahaa oo adduunyada maaragtay dhalaalkeedu aysan ku kedinin marka wuxuu leeyahay waxaan hidiilsanhayaa inaan noolaado saacad kastana waxaa isoo maraysa dad mawto oo dhintay oo nucuushta ay saaran yihiin ay boodboodeyso anigu miyaan ahay ilaa mid iyaga la mid ah ma ahee wax kale laakiin aniga waxaan haystaa maalmo un habeenno un baaqi ah oo aan noolaan hayo laakiin iyagaan la mid ah buu yidhaahday marka nin qaadi ah oo aada u wanaagsan oo aada u khayr badan iyo nin maaragtay melik ayaa magaalada ka jiray marka ninkaas la yidhaahdo alqaadi ibn abi casruun ayaa markaa wuxuu ka dalbay ninkii boqorka ahaa in iyagu ay u xaqnimo badan yihiin awqaaftaas masaajidka uu leeyahay oo inay iyagu gacanta ku qabtaan ay xaq u leeyihiin dadka muhaajiriinta ah oo dhibaataysan ninkaas alqaadi ibn abi casruun nin faqiiho kabiirah ayuu ahaa weliba waxaa marmar wax ka akrisa jiray almuwafaq ibnu qudaama iyo walaalkii abu cumar almaqdisi oo ah ninka madrasada aasaasay labadooduba duruustiis ayay tegi jireen marka mar baa xiwaar uu dhex maray almuwafaq iyo isaga iyo walaalkiis abu cumar xiwaarkaas marka waxaa ka sheekeynhaya ibnu qudaama wuxuu yidhaahday markii aan baytulmaqdis oo ka soo hijroonnay oo aan nimaaday dimashq oo aan ku degnay masjid abi saalix waxaan xaadiri jirnay buu yidhi duruusta uu jeediyo alqaadi ibn abi casruun aniga iyo walaalkay abu cumar weliba duruusta oo ah fi lkhilaaf yacni fiqhi lmuqaaranka weeyaan marka ayaan baan ka go-nay duruustiisii maxaa yeela dad badan dad baa waxay nagu ceebeeyeen duruustiisa inaan ka qayb galno oo duruustiisa aan xaadirno oo dadkiibaa waxay nagu dhaheen antum qad sirtum ashaacira waxaad noqoteen dad ashaaciro ah marka ashaaciradana yacni caqaa'idooda waxyaalo kullay sunnada waa aan waafaqsanayn baa ku jira nimankan marka xanaabilo weeyaan waa niman ahlu sunna ama a'ima fi sunna ah marka waxay ku ceebeeyeen ninkaas duruustiisa inay tagaan ninkaasuna waxay markaa u haysteen inuu nin ashcariya uu yahay marka way ku ceebeeyeen markaas bay duruustiisii ka go-een wuxuu leeyahay marka ibnu qudaama alqaadi ibn abi casruun ayaa maalin maalmaha ka mida wuxuu la kulmay walaalkay abu cumar markaasuu wuxuu ku yidhi lima inqatacta can ilishtiqaal inaad duruusta soo xaadirto maxaad uga go-day duruustii aada imaan jirtay markaasuu wuxuu ku yidhi abu cumar qaaluu inaka ashcariy waxay dadku nagu dhaheen ninkan waa nin ashcari ah sidaas baa marka duruustaada uga go-nay mana doonayno qof aan ahlu sunno ahayn inaan wax ka akrisano marka waxaa mufaajaco la yaab le noqota markaas sida uu ula hadlay alqaadi ibn abi casruuna wuxuu wuxuu yidhi maa ana biashcariyin anigoo nin ashcariya ma ihi walaakin in ishtaqalta calaya sanatan kunta tasiiru imaaman laakiin haddii aad duruusteyda soo xaadirto oo ka qeyb gasho oo ka faa'iideysato waxaad noqonaysaa nin imaam ah oo fiqiga imaamku ah ninkaa marka alqaadi ibn abi casruun oo ah qaadi wanaagsan oo aada iyo aada u kheyr badan ayaa wuxuu ka dalbay boqorkii nuuruddiin maxmuud in awqaafta iyaga lagu wareejiyo wuxuu yidhaahday ina haaulaa'i qad jaa-uu muhaajiriin wahum yaxfaduuna alqur'aan waa dad qur-aanka xafidsan oo muhaajiriin ah nuuruddiin maxmuud minzanki baa wuxuu ku yidhi marka naktubu lihaaulaa'i almuhaajiriina bilwaqfi kitaaban wayusallamu ilayhim alwaqfu walmasjid dadka muhaajiriinta ah kitaab baan u qoraynaa warqad baan u qoraynaa waqfigana iyagaa loo dhiibahaya iyagaana lagu wareejinhaya iyo masaajidka marka kitaab buu qoray alqaadi ibn abi casruun boqorkiina waa saxiixay alqaadi ibn abi casruun warqadaas buu soo qaaday wuxuu ula yimaaday usradii markaas axmed ibn moxamed ibn qudaama uu usoo horreeyey oo markaa masaajidka ku dhibaataysneed oo markaa cadad badanna uga dhintay waxaa kaloo jiray markaas in usradu ay masaajidka inay deganaato ama meesha ay joogto xoogaa ay dhibsanaysay oo asbaaba kala duduwan awgeed midu waxa weeyaan meesha meel sixa xun bay ahayd oo maaragtay kanaaco badan oo dad badan uu uga dhintay midda labaadna dadka xaafadaas degan markaas dad ahludiina ma aysan ahayn waxaa jirtay marmar intay magaalada ka baxaan oo hawdka tagaan khamre inay soo cabaan oo markaa dadkii masaajidka jooga muhaajiriinta ahaa ay arrintaas ka nahiyiyaan markaas bay dadkiina dhibsadeen xaafadda deganaay marka arrimahaas oo dhan iyo arrimo kale ayaa markaa waxay keeneen in ay dhibsadaan meesha inay deganaadaan oo meesha inay isaga guuraan ayay jeclaadeen warqaddii markuu u keeno alqaadi ibn abi casruun ninkii marka sheekha ahaa axmed ibn moxamed ibn qudaama ayuu warqaddii u dhiibay waxa uu yidhaahday waqafkii masaajidkan iyo masaajidka gacan ku-hayntiisaba adinkaa laydinku wareejiyey boqorkiina waa kusoo saxiixay meeshaas marka waxaa ka soo baxday qofka haddii uu yahay qof aan dhisnayn oo waxa weeyaan aan diinkiisu dhisnayn taqwadiisu dhisnayn zuhdigiisa iyo waraciisu aana dhisnayn warqadda buu jeebka ku rido lahay masaajidkan asagaa la wareegi lahay iyo awqaaftiisa arrintaasuna waa arrin cibro ah meeshaasna waxaa ka muuqatay ninka la yidhaahdo axmed ibn moxamed ibn qudaama raximahullah nin zaahid ah oo adduunyadu aysan qeyb ugu fadhinin oo aan doonaynin in ay adduunyo qalbigiisa degto marka kelimad yaab lahu ku hadlo wuxuu yidhaahday anaa maa haajartu xataa unaafisa annaasa calaa dunyaahum maa baqiitu uriidu askunu haahunaa wuxuu yidhi aniga kama soo hijroonin dhulkii aan ka imidin ka imid si aan dadka ugula tartamo adduunyadooda mana doonahayo inaan ku baaqi noqdo meeshan oo meeshan aan deganaado hadalkaas yaab kale ayaa ka yimaaday ninka la yidhaahdo axmed ibn moxamed ibn qudaama raximahullah waa mawqif aada iyo aada u yaab badan oo tusin haya usradaas sida ay ahayd usro maaragtay ahludiin ah ahlulwarac ah ahluzuhdi ah waxaa jirta marka intay masaajidka deganaayeen markii uu dad ka dhinto waxay ku soo duugi jireen jabalkaay u guuri doonaan oo ah jabal kaasiyuun maalin maalmaha ka mid ah ayuu markaa axmed meeshii ka tegey masaajidkii jabalkii buu tegey wuxuu doondoona meel ay usoo guuraan oo udeg ay degaan meeshaana waa meel marka magaalada ka baxsan oo aan degaan ahayn marka webiga agtiisa buu istaagay webigii buu ka weysaystay nahri yaziid meel buu dhagax dhigtay meeshii buu ku dukaday markaasuu yidhaahdee haadaa mawdicun mubaarak meeshaan meel barakaysan oo wanaagsan weeyaan oo qiimo leh meeshaanaan usoo guuraynaa buu yidhaahde marka meeshiibuu wuxuu ka bilaabay inuu xooga guryo maaragtay cariisha ka dhiso dhowr qol dhowr qol markii uu meeshii uu ka dhisay ayuu marka usradii wuxuu ka dalbay in meesha loo guuro masaajidkana laga tago meeshaas weeyaan marka meesha laga dhisi doono madrasada almadrasa alcumariya waa jabal kaasiyuun waa meel ah webiga nahri yaziid meel uu maro waana meel markaas hawd ah oo wax dega wax deganu ayna jirinin marka geedihii intuu ka guray oo dhowr qol ka dhisay ayuu wuxuu yidhahda meeshaasaan u guuraynaa marka dhowrkaas qolna waxa weeyaan dad oo taageeray oo markaa meesha joogay marmar imaan hayey ayaa ku taageeray oo maaragtay ka gacan siiyey guryahaas dhowrkaas gur dhowrkaas guri in uu ka dhiso marka dhowrkii guri markii meeshii uu ka dhisay ayay meeshii usoo guureen haweeney walaashii ah abu cumar almaqdisi oo la yidhaaha ruqaya attaqiya asaalixa haweeney aada u qiimo badan oo isaga abu cumar walaashi ah oo la dhalatay abu cumar ayaa waxay leedahay haween haweeneydaas marka haweeney aada u qiimo badan oo waxa weeyaan saalixa oo taqiya ah waxayna hooyo u tahay ninka la yaqaano oo la yidhaahdo addiyaa almaqdisi moxamed ibn cabdilwaaxid haweeneydaas waxay tihi markii aan jabalka usoo guurnay walaalkay abu cumarna qol yaruu degay ibnu qudaamana qol kaluu degay inteennii kale qol baan isugu tagnay marka waxaan dhehaynay bay leedahay yakfiinaa beytun waaxid fa ina annaasa yamuutuun wa naxnu namuutu tacnii kahrata maa kaana min almowt waxay leedahay marka waxaan yidhaahday labadiinu labadaas guri haddaad degteen inteenna kale hal qol baan isugu tegaynaa waayo waa dhimanaynaa oo waxay u qaadataba inay kulligood marka ay dhiman hayaanoo cudurkii waxa weeyaan uu wada dilahayo kanaacada oo ay masaajidkii ka soo qaadeen masjid abi saalix meeshii bay marka muddo deganaayeen dhowr gurina way ka dhisteen waxaa markaas muddo markay meeshii deganaayeen aan saa u dheerayn waxaa dhintay ninka la yidhaahdo axmed ibnu moxamed ibnu qudaama oo almuwafaq ibnu qudaama iyo abu cumar almaqdisi aabahood ahaa oo masaajidka abu saalix uga soo horreeyey ayaa meeshii ku dhintay ninkaasna wuxuu ahaa sida aan hadda so soo sheegnay hadda ka hor nin saalix oo aad iyo aada u qiimo badan oo jiddi iyo dadaal badan oo khayrka ku dadaala oo karaamaad laga sheegay oo cibaadaad badan laga sheegay oo laga sheegay inuu ramadaanka khatimi jiray qur-aanka lixdan iyo shan goor meeshii markay sanad deganaayeen ayuu dhintay waxaa lagu duugay jabalkii ay iyagu deganaayeen marka dadkuna aada iyo aada bay u jeclaayeen weliba aada bay ugu xadgudubsanaayeen dadka gobolkooda oo caamada ahoo diinka aan si fiican u fahamsanayn waxay la dhihi jireen low kaana nabiyun yubcathu fii zamaani shaykhi axmed ibni moxamed ibni qudaama lakaana huwa haddii uu jiri lahaa nebi in lasoo saaro zamankaa shiikhan uu joogay axmed ibn moxamed ibni qudaama isaga baa noqon lahaa bay dhihi jireen dadku arrintaasuna waa arrin hadda xadguduba laakiin un ka tarjumaysa ama cabiraysa dadku sida ay u jeclaayeen isaga markii marka uu dhintay axmed ibn moxamed ibnu qudaama raximahullah arrintii marka usradii waxaa la wareegay wiilkiisa la yidhaahdo abu cumar almaqdisi waa ninka madrasadu ay ku magacaaban tahay oo madrasada meeshii ka bilaabay usurooyinkii meesha soo degay arrimahoodii iyo axwaashoodii isaga ayaa la wareegay awel hore aabihiis ayaa usrooyinka hagi jiray oo madax u ahaa usrooyinka hadda marka waxay ku wareegtay arrintii wiilkiisa oo ah nin isaguna aada iyo aada u cajaa'ib badan ninka abu cumar ayay ku wareegtay arrintii haddii marka aan ku leexano abu cumar tarjamadiisa iyo xayaatadiisa xayaatadiisu waa sidan abu cumar waxa weeyaan isaga waxaa la yidhaahdaa moxamed bni axmed bni moxamed ibnu qudaama alcadawi aljamaaciili almaqdisi addimashqi nasabkiisu wuxuu gaaraa saalim bni cabdillaahi ibni amiiri lmu'miniin cumar bin alkhadaab ayuu nasabkiisu gaaraa waa nin cadawi ah weeyaan wuxuu nasbo sheegtaa cumar bin alkhadaab radia allahu canhu usradan marka aabihii iyo asaga iyo awlaaddiisaba iyo walaalihii culummadu waxay dhaheen waxay dadka xusiisinhayaan xayaatadii salafka saxaabadii iyo taabiciintii markii la fiiriyo xagga zuhdiga markii la fiiriyo khayr jacaylka markii la fiiriyo cibaadaadka ninkan marka wuxuu ku dhas ku dhashay magaaladii jamaaciil oo aabihii uu ka soo hijrooday isaguba dimashq ayuu usoo hijrooday isagoo diinkiisa kala soo cararay barazan lacanahullah marka sidii b berigaasba jirtay cilmiga wuu dalbay carab badan buu u safray masar iyo keyrkeedba safar buu ku tegey isagoo cilmi dalbahayay waxaa lagu tilmaamay inuu ahay nin imaam ah oo caalim ah oo caabid ah oo muhaajir ah oo mujaahid fii sabiilillaahi ah waxaa laga sheegay noloshiisa kaana laa yasmacu xadiidan ilaa camila bihi xadiid ma uusan maqli jirinin ilaa uu ku camal fali jiray walaa yakaadu yasmacu ducaa'an ilaa xafidahu wadacaa bihi haddii uu maqlo sunnada xadiis ku yimaaday oo duca ah wuu xifdiyi jiray waana ku ducaysan jiray haddii uu salaad maqlo sunno ah wuxuu isku dayi jiray salaadaas inuu dukado qiyaamuleylka aada buu laazimi jiray waktigii yaraantiisi laga soo bilaabo salaada aada iyo aada buu u laazimi jiray oo ugu dadaali jiray sunanta waxaa la sheegay inuu maalintii duka jiray salaado gaarahaya toddobaatan iyo labo ragcadood oo sunno ah subaxdii markii waagu baryo oo salaada fajarka la dukado adkaarta subax ayuu akri jiray markaas buu dadka usoo fadhiisan jiray qur-aanka buu iyo tajwiidkuu dadka u laqini jiray ilaa duxada laga gaaro markii duxada la gaaro ayuu markaa istaagi jiray salaatu duxada buu duka jiray salaad dheer buu duka jiray oo rukuucdeeda iyo sujuudeedu ay aada iyo aada taam u tahay waxaa lagu sheegay maaragtay tarjamadiisa nin ixsaan badan oo khayrka jecel oo dadka inuu taageero oo wax kasta uu awood u leeyahay ama wax kasta uu kari karo oo dadka ku taageero ayuu ahaa waxaa dhici jirtay inuu masaaxifta isagu gacantiisa ku qoro iyo kutubta fiqiga khaasatan kitaabka mukhtasarka alkhiraqi markaas buu dadka sii jiray marka ahalkiisa ah haddii uu jihaad maqlo waktigaas wakti waxa weeyaan saalibiyiinta khaasatan faransiisku uu dhulka sham dhulka baytulmaqdis u haystay ayuu ku noolaa marka haddii uu jihaad loo baxayo uu maqlona uu ka qeyb geli jiray bay dhaheen kaana laa yasmacu bijihaadin ilaa kharaja fiih janaazo haddii uu maqlona waa xaadiri jiray qof jiran hadduu maqlona wuu soo booqan jiray adduunyadu macno weyn kuma lahayn qalbigiisa caqligiisana ma aysan deginin nin sadaqo badan buu ahaa maalin kastoo jamcaha waxaa la sheegay inuu isku dayi jiray isagoo marka dhaqaalo weyn aan haysan inuu wax un sadaqaysto maalinta jumcada nin marka zuhdi badan oo nafsadiisa waxa weeyaan aada iyo aada uga adag buu ahaa waxaa la sheegay inuu maalin kastaba qadar mucayanah ayuu raashin u ahaa marka fii aakhiri cumrihi intii uu cuni jiray buu nus ku gaabsaday nuskii kalena wuu sadaqaystay waxaa ka mid ah cajaa'ibka laga sheegay waxaa la yidhi wuxuu jeclaa caanaha marka dadka ahalkiisa ah usradiisa caano bay u diyaari jireen marka wuu cabi jiray caanaha aada buu u jeclaa muddo kadib ayuu wuxuu yidhaahdaa caanaha waan iska dayay cabitaankiisa markaasaa waxaa lagu yidhaahday awamaa tuxibuhu miyaadan caanaha jeclayn markaasuu yidhi balaa maa uxibu shay-an min almashruubaati mihlah walaakinii lixubbi iyaahu taraktuhu xataa yashrabahu gayri sadaqa wuxuu yidhaahday miyaadan jeclayn baa lagu yidhi caanaha markaasuu yidhi a waa jeclahay wax aan caana ka jeclahna lama arko laakiin jacaylka caanaha caanaha u qabo ayaa waxay kalifta buu yidhi u kalifta inaan caanaha iska daayo oo dad kaleeto ay cabaan oo aan sadaqaysto markaasna waxaa kusoo dhacda marka aayaddii qur-aanka lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun wuxuu ahaa nin maaragtay aada iyo aada ugu dadaala alamr bilmacruuf wannahyi cani lmunkar wax munkara haddii uu maqlo wuxuu isku dayi jiray inuu arrintaa wax ka qabto munkarkaasna uu zuuliyo xataa bacdi almuluuk ayaa waxaa la sheegay inay dhihi jireen haada shaykhu shariiki fii mulki ninkan sheekha ah wuxuu noqday nin aniga mulkiga ila leh oo wax kasta marka ninkaas uu sameeyo oo sharciga aan ku toosnayn wuxuu isku dayahay isaguna inuu maaragtay ilqeeyo oo shaygaas uu baabi'iyo hadallo wanaagsan oo tusin haya maaragtay dareenkiisa iyo aqoontiisa ayuu lahaa hadalladiisa waxaa ka mid ahaa isagoo marka dadka sadaqada aada ugu boorin hayaa ayuu wuxuu dhihi jiray in lam yakun mucdi asadaqati yaclamu annahu ilaa sadaqatihi axwaju min alfaqiiri ilayha lam tanfachu sadaqatuhu qaaluu wakayfa dalik qaala liannakum idaa lam tatasadaquu lam yatasadaq axadu cankum wa ama asaa'ilu fainahu in lam tucطuuhu antum acطaahu gayrukum wuxuu dhihi jiray haddii uusan ahaan qofka sadaqada bixinhaya inuu og yahay inuu sadaqadiisa uga baahi badan yahay qofka faqiirka ah uu siinhayo isagu sadaqadiisu markaa nafci u yeelan mayso markaasaa la yidhi say ku dhici karta arrintaas markaasuu wuxuu yidhaahday haddii aadnan wax sadaqaysanin qof kale adinka xaggiina wax ka sadaqay maayo marka waa arrin adinka idiin taalla oo qof kale uuna qabanaynin waa shaqo adinka laydinka sugahayo qof kaleeto uuna naa'ib idinkaga noqonaynin qofkan marka wax su-aalahayo faqiirkaana haddaadna adinku wax ku sadaqaysanoo adinku aadnaan wax siinin dad kale alla u bixinhayo wax siiya marka dadka marka zuhdiga iyo taqwada aada ugu dadaala markii ay isdhahaan noloshiina way soo dhowaatay nihaayadeeda aada bay acmaasha iyo daacaadka u lamanlaabi jireen dadka ahalkiisa marka waxay leeyihiin fii aakhiri cumrihi soonka ayuu marka aada u laazimi jiray oo uu sardi jirayy marka mana uusan afuraynin bay dhaheen ilaa wakti ciid ah ama inuu jiran yahay ama cudur uu jiro moogiye markii dadka ahalkiisa ahaana marka arrintaa ay ku qabsadeen oo ay dhaheen arrintan maaragtay way kugu adag tahay ayuu kelimadaa ku hadlo wuxuu yidhi innamaa asuumu aktanimu ayaami liannii in dacuftu cajaztu can asawm wa in muttu inqataca camalii wuxuu leeyahay waxba aniga hayla yaabinina hana ila dagaalamina anigu waxaan ku dadaalahayaa soomka aniga oo khaniimeysanaya ayaamaha adduunyada iga hartay waayo haddii aan aada u daciifo oo waxa weeyaan aan aada u gaboobo ma karahayo markaas inaan soomo haddii aan dhintona camalkaygu waa go-ahayaa marka waxa aan sugahaya waxa weeyaan gaboobid aanan camalkii la samay karinin ama mawd uu camalkaygii la go-ahayo marka waxa weeyaan soomka ayuu markaa aada iyo aada u laazimay ilaa fii aakhiri cumrihi soomkaas ayuu sardinaayey qofka insaanka ah wixii uu laasimo adduunyada intuu joogo ayay u badan tahay marka noloshiisu inay kusoo dhammaato qofkii fisqi iyo khamre cabitaan iyo dacaalo adduunyada ku joogay inay noloshiisu halkaas ku dhammaato dhici kartaa qofkii salaax iyo zuhdi iyo taqwa ku joogay adduunyada oo noloshiisu ay u badneedna inay noloshiisu uu ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaa ay ku dhammaato ayaa dhici karta ama ay u badan tahay ahalkiisu waxay sheegeen fii maradi mawtihi markii uu waxa weeyaan jirraday oo uu marad mawdkiidii sii jirraday kama uusan zuulinin marka intii karaankiisa ah oo daacah uu samay karo inuu samaynayey oo waxay dhaheen markii uu dhimanhayey isagoo adkaar haysta oo faraha laalaabahaya oo adkaartii ku dhex jira ayuu adduunkii faaruqay oo ilaahay maaragtay xaggiisa loo qaaday oo adduunyadii uu ka tegey waa meesha marka laga yidhaahdo wa idaa kaanat innufuusu kibaaran tacibat fii xamliha tacibat fii muraadiha alajsaamu qofka haddii ay nafsadiisu weyn tahay oo himadiisu ay sarraydo waxa weeyaan jasadkiisu wuxuu ku daalaa inuu muraadkiisii taxqiijiyo abu cumar raximahullah waxa weeyaan marka ilmo badan buu dhalay waxay dhaheen culummadu wuxuu guursaday afar haween ah waxay u dhaleen afar wiil iyo sideed gabdhood ayay u dhaleen marka duriyaddiisii raximahullahu ilaahi baa barakeeyey oo culummadu waxay dhaheen adduunyada shaam ayay ka buuxiyeen cilmi iyo taqwo iyo zuhdi iyo cibaadaad iyo cilmi marka dad aabbahood u ekaaday bay ahaayeen oo aada iyo aada u khayr badan haddii marka aan wax ka tilmaanno ilmihiisa waxaan ka tilmaamaynaa gabar aada iyo aada u khayr badan oo aada iyo aada u daaco badan oo la yidhaahdo aamina bintu abi cumar almaqdisi si ay u ogaadaan gabdhaha soomaaliyeed ama haweenka soomaaliyeed dadka mudan in lagu daydo oo noloshoodii laga faa'iidaysto oo xayaatadoodii la derso gabadhaas marka waxay ahayd gabar aada iyo aada u cilmi badan oo muqri ah lilqur'aan dadkaana qur-aanka barta alimaamu almuxadis almundiri wuxuu yidhaahday haweeneydaas ama gabadhaas aamina bintu abi cumar waxay dadka xadiiska u akhri jirta buu leeyahay iyadoo markaa asaaniid haysatay oo dad iyaga markaa culummo ah axaadiista ka akhrisatay oo dadkaana ay ka mid yihiin abulfatxi moxamed ibn cabdilbaaqi wa abubakar axmed ibnulmuqarib wagayruhumaa ninka marka asaaniidda ugu sarreeya shaam waktigiisii oo la dhihi jira alfakhri ibnulbukhaari iyadu buu axaadiis ka akhristay oo shiikh bay u tahay alimaamu alxaafid shamsudiin addahabi wuxuu yidhaahday markuu ka sheekeynayay gabadhaas almuqri'a kaanat ilbanaatu yaqra'na calayha bidayr gabha gabar waxay ahayd qur-aanka aada u xifdisan oo dadka ama haweenka qur-aanka barta oo gurigeeda duruus ku bixi jirtay alimaamu almuxadis diyaa-udiin almaqdisi wuxuu yidhaahday maa aclamu ra'aytu imra'atan walaa rajulan fi lkhayri mihlahaa ma ogi buu yidhaahday ninkaa muxadiska ah oo imaamka ah muxadithu shaam la dhihi jiray moxamed ibn cabdilwaaxid diyaa-udiin almaqdisi wuxuu leeyahay ma garanayo buu yidhaahday inaan arkay haweeney amase nin khayrka iyada kula mid ah saafartu macaha ilaa makka maka ayaan mar ula safre buu yidhaahday haweeneydaas marka aamina bintu abi cumar ninkan sheekaynhaya ama hadlahayo muxadidka ah adiya almaqdisi haweenaydiisa hooyadeed weeyaan marka wuxuu yidhaahdee saafartu macaha ilaa makka wamaa adunnu kaatibayha kataba calayha khatii'a mana u malaynayo buu yidhaahday labada malag oo wax qora inay iyada khatii'a ama def ama gef ama dembi ay ku qoreen walaa acrifu lahaa sayi-a mana u garanayo buu yidhaahday dembi aan ku arkay oo ay ku dhacdayna uma garanayo buu yidhaahday wa kaanat kahiirata sadaqa gabar marka sadaqo badan ayay ahayd buu yidhaahday marka usradii uu ka tegey gabadhaasaan uga tarjumnay ama aan maarata xayaatadeedii xoogaa ka sheekaynay isagoo marka usrada uu ka tegay usro aada u khayr badan aheyd oo aada iyo aada cilmiga u kala qaaday oo khayrka u kala qaaday oo ay marka waxa weeyaan muddo badan ay isdhex lahayeen oo ay ka ahayeen shaam usar diiniya cilmiya oo qarnigan hadda aan joogno qaybo ka mid aho ay soo gaareen oo la sheegay nin hadda dhintay mar un labaatan sano laga joogo oo la yidhaahdo axmed ibnu qudaama shaam ku dhintay ama dimashaq ku dhintay inuu ka soo jeedo usradaas oo muddadaas dhowrka boqol oo sano ay usradaasu kala dhexlaysa cilmiga iyo diinka iyo madrasada aan ka sheekay doono waxa weeyaan gacan ku-haynteeda iyaga hagaajinteeda abu cumar almaqdisi raximahullahu waa dhintay dadka ahlu dimashaqna janaasadiisii aada iyo aad bay uga soo qeyb galeen waxaa lagu qiyaasay dadkii kasoo qeyb galay marka janaasadiisii inay gaarahayeen labaatan kun oo qof inay ka qeyb galeen salaadiisii iyo janaasadiisii waxaan dooneynaa marka inaan ku leexano shicir oo ka mid a ashcaartiisa oo marka waxyaalo badan uu uga hadlay qeyb ka mid a inaan ka soo qaadano shicirku marka waa sida tan maa haadihi اddunyaa lakum bishaani faاrfaduuha lituqa الraxmaani fainaha daaru uli اladwaani wadamuha fi muxkami اlfurqaani suruuruha qad shiiba biاlaxzaani wakulu man calayha faanin aani alganiy walfaqiiru yucrafaani cinda duhuuri alribxi waalkhusraani cinda cubuuri aljisri waalmiisaani hunaalika alcaalamu firqataani fafirqatun fii gurafi aljinaani masruuratun bilcafwi waalgufraani wafirqatun fii dulali الniiraani qad duficuu limaliki algadbaani wujuuhuhum muswaddat اlalwaani sharaabuhum min alxamiimi alaani ثiyaabuhm fiiha min alqaطiraani yadcuuna bالhubuuri wاlkhidlaani wawasfu maa khusa bihi sinfaani fii suurati الraxmani madkuuraani shicirkaas marka adduunyada buu uga sheekaynhayaa isagoo ka maaragtay ka hadlahay adduunyada xaaladeeda iyo qiimaheeda wuxuu leeyahay adduunyadaanu dad yahow arrin idinma aha arrin idiin laa'iqa ma aha adduunyada inaad isku mashquulisiin adduunyadan diida lituqa araxmaani yacni ha ku xadgudbinina si xunna adduunyada ha u jooginina fa inahaa daaru uli ladaani kuwa axqaada iyo ixanku ay ka buuxsantay daartoodii weeyaan daartaa markaa demmigeeda iyo caabeynteeda fii muxkami alfurqaani qur-aanka muxkamkiisa ayuu ku jiraa shuruuruhaa qad shiiba bilaxzaani suruuruhaa qad shiiba bilaxzaani daartaa waxa weeyaan marka farxaddeeda waxaa lagu daray murugyaalo farxad nadiifa ma laha haddaad maanta faraxdo berri waa murugaysan tahay wa kullu man calayhaa faanin aani waxa korkeeda saaran oo dhan waa wax dhammaanahaya waktigooduna uu dhow yahay alghaniyu waalfaqiiru yucrafaani cinda duhuuri ribxi waalkhusraani ninka haniga ah ficlan iyo qofka faqiirka ah waxaa la garanayaa markii ribxiga saxda ah iyo khasaarada saxda ah ay aakhiro soo baxdo markaasaa la dhihi karaa qofkaanuna waa hani qofkaanuna waa faqiir hunaalika alcaalamu firqataani meeshaas caalamku laba qeybood weeyaan labu qeybsamahayaa dadku fa firqatun fii gurafi aljinaani qaybu waxay ku sugan tahay oo ku raaxaysanaysaa jannooyinka qolalkooda wa firqatun fii dulali masruuratun bilcafwi waalgufraani iyadoo markaa lagu farxad geliyey cafwi oo ilaahay subxaanahu watacaala uu u fidiyey iyo dembi dhaaf wa firqatun fii dulali nniiraani qeyb kalena waxay markaa ku sugan tahay naarta hoosaskeeda naartii baa hoosas u noqotay qad duficuu limaliki alkhadbaani waxaa loo dhiibay khaasinu nnaar maalik oo u caraysan wujuuhuhu muswaddatu alalwaani wejiyaalkoodu midabkoodu wejiyaalkooda midabkoodu wuu madow yahay sharaabuhum min alxamiimi alaani waxa ay cabahayaan waxa weeyaan biyo aada iyo aada u kulul hiyaabuhum fiiha min alqatiraani dharka ay xiranayaan naarta ku xiranayaanna maadadaas qatiraanka la yidhaha ama laamiga la yidhaahdaa looga sameeyey yadcuuna bithubuuri waalkhidlaani waxay la dhawaaqahayaan oo ku dhawaaqayaan halaag iyo khidlaan iyagoo markaa aan gaarinin walajoodadoodii iyo dantoodii wa wasfu maa khusa bihi sinfaani fii suurati araxmaani madkuuraani labadaa qaybood waxa weeyaan wasfigooda waxaa lagu sheega oo lagu khaas yeelay fii suurati araxmaani madkuuraani suuraddaa suuratu raxmaan ayaa lagu sheegay meeshaas baa laga arkahayaa marka awsaafta ahluljannah wa awsaafu ahli nnaar meeshaas waxaan ku dhammaynaa marka xayaatadii abu cumar almaqdisi iyo usradii uu ka soo jeeday oo ah usratu lmaqaadisa usradaasna waxa weeyaan usra sida aan soo sheegnay aada iyo aada ugu daahday oo cilmiga aada iyo aada u kala qaaday madrasada taariikhdeeda darsi kale ayaan ka dhigi doonaa oo insha allahu berri yacni waktiga maanta oo kaleeto ayaan isku dayeynaa marka in aan madrasada ka sheekayno axwaasheeda iyo taariikhdeeda maantana muxaadarada intaasaan kusoo gaabinayaa halkaas baanu ku joojinayaa wallahu aclam wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam